maamulka maxadka farsamada gacanta ee s y s ayaa magaalada burco ku qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammaysatay xirfadaha farsamada gacanta islamarkaana ka aflaxday maxadka s y s munaasabadda ay ardayda ku qalijibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka togdheer hogaanka maxadka s y s maamulka burco iyo sidoo kale marti sharaf kale maxamed aadan guddoomiyaha maxadka farsamada gacanta ee s y s ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay iyo xirfadaha ay barteen maanta waxaynu u joognaa arday ka qalin bedelanaysa xarunta dhallinyarada s y s burco ardaydani laba xirfadood bay ka qalin jebin doonaan oo xirfada dawaarka iyo xirfada xidhnaha runtii xirfaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha shaqa abuurka sameeya maxay hayde ay ku tiirsan yihiin dhallinyarada iyo maxay hayde dumarku runtii halkan waxaa ku wada aragtaa dhammaantood ardaydan maanta qalin jibinaysa waxa weeyaan waa wada dumar waxaan u rajeynayaa mustaqbal fiican xirfadihii ay barteen inay inay ku shaqo tegi doonaan insha allah haddii ilaha ka dhigo laba xirfadood aada u muhiim ahoo maxay hayde magaalada burco laga jecel yahay bay barteen waxaan u rajeynayaa inay iyaguna halkaa ka sii wadaanoo xirfadii aanay o dhan waa dhammaysateene halkaa ku joojiyeen halkaa ka sii wadaan oo sii kordhistaan qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka maxadka s y s aad baan ugu faraxsannahay bulsho haweenah oo intan tiro leeg oo xirfad baranaysa hadday xidhna tahay iyo hadday dawaar tahay maanta darajadoodii koowaad ka qalin bedelanaya inaannu kala soo qayb gallo waa ku faraxsannahay waanaan idinku hambalyeynaynaa hambaliyo hambaliya baan idin leenahay ee xirfaddan bartay iyo mas-uuliyiinteedaba waynu mahadnaqaynaa si gaara baynu ugu mahadnaqaynaa in dadka wax la baraa oo xirfadaha weliba gacanta la baraa aad bay u habboonta waa dardaaran iyo hambalyo in ardayda qalin jebisay ama qalin bedelatay maanta aan ugu hambalyeyno oo baarigno xirfaddaa ay barteen ama xirfadaha kala duwan ee ay barteen maanta ay barteen inaan ugu baarigno sida oo kale aan la dardaarano dardaaran gaarsiino xirfaduhu waa waxyaabaha ugu qaalisan ee adduunyada hadda la barto ayay ka mid yihiin sababta oo ah waa wax qofku meesha uu tagaba ama meesha uu joogaba uu ku shaqaysan karo si kastaba maxadka s y s oo ku yaalla magaalada burco ayaa sanad kasta waxaa ka qalin jibiya arday baratay xirfadaha farsamada gacanta taasi oo ka qayb qaadata in ardaydaasi ay shaqo abuur samaystaan